salaan kadib ciidan mahadsanyiheedaha amniga sadafayl ooyoan ku hadlayn arrimaha amniga oo arrimaha bulshada kula hadlaay waliba eedeedan mahadsantiin wali siin sheegna fadaanay hal aran ee waliba ahaa magaalada baydhabo dadka nool lankadlama meelo lay degnyi ama haafad lay degnyi bulshada roogda ama kaam lay degnyi lamadaas meelood hata yaa yaa deegaan hanlan roog marka wali siin sheegna fadaanay ha lan welba naftatiis inuuse mar welba tiitis ku fikir markaasa tan gud walba kuga wada kor wali fadaanaha dadka goobo amniga goobaha ganacsiga goobaha oo caafimaadka goobo oo dhan oo oo oo bulshadiyaan iska kuwaas wali fadaanaha goobaha waxbarashada iskuullada dadka oo dhan daraw guddoomiyaasha xaafado iyo hooyooyinka iyo guddoomiyaasha laamo walisin fadaanaha dadka walbarashada dhakadaa iskoolka roog nooyoyin maalan ini maalan oo oo oo shabaab aan hayniniy maalin nadiifayniyey inisin ogaatana lasin fadeen may kale la fadeen dadka farmashiya gadaw dadka oo may larahay dukaame gadaw dadka saraflayaalkeen dadka oo haafado guryo degan inisin ogaatana la fadeen walisin sheegane haddii aan taasaynu kontaroornaan guriguraha baydhownan kor surugnaan iskoolo halkii iskoolba intaa kanas kormeerunan darnaan halkii jaamacadba intaas kormeerunan darnaan marka iyadan mahadsantiin walisin sheegane aramagasaynasilkaneen dadka ergida eh kulli roogan iyadan mahadsanyiin dadkan ban walisin sheeganeha isinsin hoojiyaan hooyooyinka laamo iyo hooyooyinka haafado iyo guddoomiyaalka haafado isinsin kaalmeeyaan wali fadaane markun inionay aramagasaysin ku hadlasaan waan iyadan n hoojidana fadaan iyadan mahadsantiin wabilahi tawfiiq
shilka maanta aan halkaan ku qabannay ujeedkiisu wuxuu ahay laba qodob tan koowaad waxay ahayd nimankii oo oo ergada ahay oo ajibay ajiibay warkii argagixisada oo aaday inaysan dalkan ku soo noqon karin dib ugu soo noqon karin sida shabaab ula dagaalamayna aan ula dagaalamayna waxaan leenahay shabaab raaca waa u tagteen qodyo soo qaata ku soo noqomayn halkan qodobka labaadna wuxuu ahaay dadweynaha amba shacabka baydhabo inay ammaankooda sugtaan nimankaas meel alle meeshay ku arkaan ay noo soo sheegaan ammaankoodana ay sugtaan arrintaasna waxaan kala hadlaynay xaafadaha degmooyinka baydhabo ujeedka shirka arrintaas waay arrin amniga looga hadlaya amniga kor loogu qaadaaye
shirka maanta wuxuu ahaa waxaa looga hadlaayey amniga amnigaas oo dhowr weji leh yaa looga hadlaayey kow waxaa halkan ku soo shiray waa tobankii xaafadood oo baydhabo dhallinyaradii leh hooyooyinkii leh odayaashii leh culimmadii leh intaba waa maaragtay way ku dhammaayeen waana u yeernay waxaana u sheegaynay waan ka hadlay marka hore amniga guud in la wada shaqeeyo si cadowga ummadda soomaaliyeed oo ma garanaysaa yacni carradan dadka ku dhex jira uusan uga faa'iidaysanin waxyeeladiisii iyo bakhtigiisii inuusan maaragtay ummaddan yacni ayna u suurtagelin inuu waxyeeleeyo dadka shacabka ah dadka shacabka ah oon ilaalina habeenii maalinba arrinkaan isugu yeernay qodobkiisa koowaad nabadgelyadaasu ahaa shirkan wuxuu ku dhammaa hay-adaha amniga iyo bulshada inay wada shaqeeyaan owlna waa wada shaqaynayeen haddana in la sii kordhiyo maadaama wejiyaal cusub uu keenay nimankii la dhihi jiray argagixisada ahaa oo al-shabaab ay wejiyaal cusub keeneen in sheekadii iyo wada shaqayntii la kordhiyo hadba meeshay shaxda u bedelaanna inaan la bedelin annagoo siinay dadka yacnii qidadooyinkooda cusub oo hadda soo kordhayna u sheegnay shacabkii xaafadaha inaan iina waa u sheegnay qodobka koowaad waa nabadgelyadii wada shaqayntii kaasuu ahaa waa nabadgelyadii guud gaar ahaan waxaa laga hadlaayey oo ayadana wacyigelinteeda aan u sheegnay nimankii uu shabaab u yeedhay kuraastii lixdan iyo sagaalka kursi ah oo baydhabo laga doortay ergooyinkii doortay ayuu u yeedhay shabaab afartan beri gudaheeda iyo wax la mida ku imaada meesha la yidhaaha idaale si maaragtay loo cafiyuu yidhi annagana waxaan dadka u sheegnay afartan iyo shan casho oo uu shabaab qabtay waa beentii daalum daalum dhalay weeye wuxuu wadaa siyaasado badan inuu dhici ummadda uu dhici jiray yacni nooc kaloo la mid alley riddadeeduu wadaa cid u tegi kartaa ma jirto waxna ma cadfin karo maxaa yeeley waa burcada burcad muxuu cadfinaya cid u tegi kartaa inaysan jirin dadka hadda tegayna dib inayna ugu soo noqonin magaalooyinka ay dawladda gacanta ku hayso ay joogaan meeshii ay shabaab ugu tageen kuma soo noqdaanna waa qabanaynaa waana xiraynaa ciqaab bayna la kulmayaa aadinkuna nin walbow ninkaad taqaanay oo dadkaasa oo meeshaa aaday inaad meeshaad ku aragtaan aad noo soo sheegtaan annagana waa raadinaynaa waana daba taaganna nimanka ayaga ana waxay u soo dirsaday shabaab nin kastoo ayaga ka mid ah waxaa lagu soo heshiiyey inuu garo qodi qori iyo bastoolad dhigana gurigiisa ninka wax dilaayay marka si aan loo qabanin qorigii iyo bastooladiiba ninkaasaa u hay waxaa laleeyahy hebel u tag bastooladda meeshaa ka qaaday wax ku soo dil macna ayagoo wax badan ay u suuroobi weysay inay bannaanka maaragtay ka keenaan qidooyinka hadda loogu yeeray waa noocaas macnaha waxa ay wadaan oo kale oo beenbeenta ah waxba kama jiraan annagana waan ognaha marka hebelow bax qori iyo bastoolad oo aan wax ku dilna noo gada meesha joog ayigi lelama taagna shabaab kala le taagna annagoo taas og iyona waa wargelinay xaafadaha iyo shacabka iyo odayaasha iyo kulli waa wargelinay waxaana isku raacnay meel allaaliya meeshii lagu arkay dadka ayagaa inay soo sheegaan hadday qaban karaanna ayba qabtaan haddii kalena ay ciidamada u soo sheegaan xaaladihii maanta loogu yeeray garsoorku dhaliil male haddii oo dhaliil ay jirtana inay dhaliil yeeshaan shacabkaa qasbaay shacabka yaa qasbaay sharciga wuxuu yahay qofka hadduu dacwo qabo ama dhowlaa laga haysta ama geelaa laga haysta ama waxa laga xooga uu dacwo qabo meesha amnigaa ka jira dawladaa ka jirta saldhigaa jira qofka inuu inta baxo saldhigga tago dacwadiisa geysto asagoo run sheegaayo oo beenna aan wadin dacwadiisa geysto waxa lagu sameeyey dhibaatada haysta uu sheego oobiga lagu qoro bugaas dawla ay leedahay oobiga lagu qoro booliiska ay kiiskaas loo geeyey way soo baarayaan baarisaa lagu samaynaa baaristaasay run iyo been ku soo baxaysaa kiiskii run buu noqday waa rumoob oo waxaa loo arkaa inuu run yahay markhaatiyaashiisaa la raadiyey waciisaa la raadiyey waa la baaray waa la ogaaday marka waxaa la samaynaya calculationa la samaynaya booliisku waxay samaynayaan kiiskii ay soo gebagabeeyeen oo horgeyn leh ya oo ay wadaan bay waxay geynayaan maxkamaddii booliisku qodob bay saarayaan sharcigay gacanta ku hayaan ma fahamteen ku labaaday saarayan ku saddexaaday saarayan waa la geynaya maxkamaddaa la geynaya ninka garsoorkaa loo dhiibaa waxaa la leeyahay waa inaad dacwadan qaad aad u gudbisay oo awoodda u lahayd dawa maxkamad awood u lahaa jirta tii baa la geynaya maxkamaddii waa la qaadaya lama leexleexin karo waa la qaadaya ninkii marka garsooru helayaa waayo macnaheedu ma yeelin dee waa diideen shacabkii shacabku way baxayaan boliis ma soo marayaan toos maxkamadday maxkamadda marka ayaga iyo maxkamaddaa wax ku heshiinaya waxay ku heshiiyeen bay soo saarayaan waxay ayagaha waa qalad waxay maxkamaddaa soo saartay waa qalad waxii ay soo saartay in la fuliyaa la rabaa oo boliisku fuliyo inay qalad yihiina aragna annaga ma fulinayn boliisku wuxuu soo baaray oo uu hubo yuu fulinayaa macnihi laakiin sheeke la malcamalacsiiyey oo maaragtay nin oo hadduu rabo inuu dal wax dad dhaca rabo ay ninkan wax ku heshiiyeen bax fuliya annaga ma yeelin waa fahamteen oo malayna dhaliilaha meeshay ka yimaadeen halka ayadaa wey